bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa halkan xafiiska wadani aanu kusoo saaraynaa war saxaafadeed aan doonayno inaan warbaahinta iyo ummaddaba aanu u sheegno ama aanu kaga hadalno dhibaatooyin maanta dalka ka taagan ayaanu jeclaa inaanu u yar ka iftiimino mowqafka wadani waxaanu ka hadlaynaa laba arrimood mid wax weeyaan gaadihii diyaar waxaanu ognahay in la yidhi garoonkii diyaaradaha hargeysa airport dagaal airport waa la furay haddana dhibaatadii furitaankii la furay waxaa noo muuqata dhibaato aada u fara badan oo dadkii qurbajooggahaa ka haysata dhoofiddii ay dhoofiyeen maanta haddaad suuqa martaan waxaad arkaysaan dhib fara badan oo ka taagan oo dadkii ay laayihiin wax loo xiraacaan oo hawlahoogii iyo reerahoogii ay dib ugu noqdaan iyo intaba laayihiin taas waa qodob qodobka kale ka hadayna waxa weeyaan shirkaddii inoo qodayso shitaalka ama somalilan waxaa laga qodayay shitaal ummadda iyo xisbiga wadaniga aada iyo aad bay u soo dhaweeyeen waxay ahayd guul weyn oo ummaddu ay eeganaysay in ay ummadda mugareysa u furantay aada iyo aad baanu ummaddu ugu wada faraxsanayn loo wada rijo qabay nasiib darro si lama filaan ah ayay mar keliya shirkadii shitaalka qodaya uga baxeen dalkii iyadoo aanay xukuumadduna wax ay ka soo saartay iyo waxay ummadda la socodsiisay midna aanu jirin shirkad baa shidaadeedii qodaysa ayaa hadal ugu dambeysay haddana waxaanu maraynaa in ummaddii ay dhib badan halkaa ka jirto dhinaca kale maxamed cismaan fadal oo ahaa gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda xisbiga waddani ayaa isna sheegay in ay taageersanaayeen qoyda shidaalka lagu qodayo dalka shidaalku sidiisaba waxay ahayd arrin ummaddu rajo weyn runtii gelisay shirkadaha shidaalku markay ku yimaadaanna waxay ka mid yihiin miisaanka dalalka ay dee ka shaqeeyaan miisaan bay kusoo kordhiyaan caalamkana indhihiisa ay furaan nimcada ilaahay dhulkeena geliyeyna ee aynu muddo badan ka qatanaynna waxaynu ku rajo weyneyn inay maaragtay dee imika maanta aynu helay in cid markii ugu horreysay si fiican ugu howlgasha marka xisbigan waddani shirkaddu shirkaduhu muddo badan baa hadal iska soo socdeen laakiin mar walba taageero ayuu la berbertaagnaa oo kama hor imanin oo in maaragtay la soo dhaweeyo la dejiyo argagax bay runtii dadkao dhan ku noqotay iyadoo oo wax waracid haynin iyadoo oon la ogeyn wax dhibaato oo jiray in mar qura la yidhaahdo shirkaddii shaneel ee gobollada gobolkaa togdheer iyo saraar iyo oodweyne iyo dhulkaasoo dhan aynu ugu talagalnay dadka joogaana isu diyaariyeen oo wacyi badan badan la geliyo isu diyaariyeen oo haddii bedmaayo in mar qura aynu maqallo shirkadaas way baxday alaabteeda bay guratay oo lama filaan ugu noqotay warna aynaan haynin ilaa imika haddaba waxaanu leenahay xisbiga waddani marka hore wuxuu arkaa in dhibaatada soo gaadhay dadka shaqaalaha ah dadka kontaractleyda ah dadka baabuurleyda ah dadka guryaha ka kareeyey iyo dadkii waalka u samaystay ee rajada weyn ummaddu ka qabtay bal marka hore waxaanu leenahay waanu ka tacsiyadaynaynaa dhibkaa taagan waxaananu leenahay oo dowladda aanu ku tirtirsiyaynaa inay dadkaa arrintooda iyo xaqooda dabagalaan taas waa mid arrinta kale waxa weeyaan haddii baydmaayo inay dowladdu waxaa laga sugayaa haddaba arrintu dadkaasoo keliya maaha saamayn bay dalkeennan siyaasiyan iyo dhaqaale ahaanba arrinta dhaqaalaha marka ka timaado siyaasiyan bay saamayn ku leedahay somaliland waa noogna oo dal nabad ah somaliland caalamku wuu joogaa inagu ma aragno inoomana muuqato wax soo kordhay oo maalinkan maanta ah marka waxaa laga sugayaa dowladda oo xaq loogu leeyahay oo ummaddu xaq ugu leedahay inaanay iska uun dhegta ballaadhinine ay dadka u sheegaan oo sharaxaan sababta shirkadaasu ay dalka uga baxday haddii wax innaga gudaheenna ay tahay na in ay xalkeedii doonto haddii ay shirkadda tahayna dee wii wixii la tabanay in dadku ogaadaan oo si fiican loogu sharxo dadku war ma hayaan kutirkuteen iyo joornaallo yaryare waxay qorqoreen ayaa nala ordaa xisbiga waddani isaga oo muhiimaddeedu ay tahay taa daraasad buu ka samaynayaa gunteedu gaadhayaa ciddii dembi lahayd iyo wixii arrintaas ku dhacdayna gadaal baanu idinka soo sheegi doonaa waxaanu aada iyo aada uga xunnahay runtii haddaanu nahay xusbiga waddani dhibta haysata sida gaarkaa u haysata bulshadii socdaalka ahayd ama dalka soo gelaysay ama ka baxaysay oo la wixii xaqoodii waayey ay ku socdaali lahaayeen mar labaadka waxaanu leenahay wasaaradda duulista iyo hawadu dee way ku fashilantay xilkii ay u haysay ummadda oo ahaa in ay jirto oo mar walba la helo dadku waxa ay xaq u leeyihiin ay u qaabilsanayd runtii waxaa muuqata in ay dee wasaaraddaas ku fashilantay hawsheedii waxay kaloo arrintaasu iftiiminaysaa in runtii uu jiro wax isdabamarin iyo musuq maasuq ka dhacday airboodkii bulshada la sugaysay labada sannadood ee la dhisayey in maanta ay sababto in international airlineski ay ima waayaan diyaaradihii caalamiga ay ima waayaan oo ummaddii tigidhada usoo goostay ku talagalsanayd ee ka dhoofto ay ka dhoofi kari weydo iyada waxaanu leenahay waxaa wasaaradda laga rabaa jawaabteeda inay caddayso arrintaa waxaa runtii muuqata in loo adeegi kari waayadee bulshadii adeegga loo hayay marka arrintaasoo u muuqata si loo qariyo sababaha jira ee airboodka dubudhaca ku keenay in ay muuqato maanta in erbooddadii kale laftoodii loo xanibay waxaanu aragnaa arrin aan ummaddan qabanin dadkan shanta casho ciriidda taaganna waxaanu leenahay runtii xaqoodii xukuumaddaa lagu leeyahay dhibaatada gaadhayna xukuumaddaa laga rabaa jawaab deg dega inay ka bixiso cawiilcelinna loo sameeyana xukuumaddaa xaq loogu leeyahay xukuumaddu dee dadka waxay u matashaa in ay waxyaabahaas oo kale iyadu ka hortag samayso aanay dhicin laga aqbali maayo diyaarad baa la waayey airboodkii baa xidhmay iyadoo aan la ogeyn oo aan cid loo sheegin oo aan laga diyaargaroobin maaha arrin runtii xukaamad xukuumadda loogu dulqaadanayo ama laga aqbalayo waxaan leenahay dhibta bulshada soo gaadhay waa inay si deg dega uga jawaabtaa wixii xaq loogu leeyahayna si deg dega u qaadataa oo ay ugu celisaa dadkaa dhibaatadii gaadhay annagu waxaanu leenahay haddaanu xusbiga waddani nahay dee maanta xukuumadda marka la eego arrimaha dalka ka dhacdhacaya ee isdabajoogga ah runtii aan ahayn milgihii somalilan waxay ka gaabisay guud ahaanba xilkii loo idmaday sidaa darteed waxaa ummaddu ka sugaysaa jawaab cad oo aanu leenahay dee xilkaa iska casisho haddaanay u hayn karayn ummadda intaas